bismi illaahi raxmaani raxiim halkani waa madasha lixdanka maanta waxaanu diyaarunahay ama aanu doonaynaa inaanu taxsuu dirno qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyooday garaad abshi saalax oo ku geeriyooday toddobiyo labaatankii bishan ramadaan waddanka sweden daba annagoo aad iyo aad uga xun haddaan nahay madasha lixdanka geeriyada ku timid garaadka waxaanu door bidnay in aanu madal ahaan aanu si wada jira ugu dirno qoyska uu garaad ka geeriyooday tacsidan waxaana ugu horeyn doonaa haybe haybow maago ku frenya assalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu madasha waa salaamay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aniga waxaa la yidhaahdaa kor magacayga aan kornel sondon baa la yidhaahdaa waxaan tacsi sidaanyala u diraya qoyskii garaadka garooyooday iyo ehelkii sii iyo dhammaan reer khaasmo oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed nin wuxuu ahaa magaranaysa haliyey ah maxay haysteen ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannatulfurdowsa geeyo innagana sameeriyo iimaan inina ka wada siiyo waxa weeye de qof waliba waa dhimanaya laakiin waxa weeye geerida dadka ama dee garaadka oo kale dee nin isimaho weyn oo waxa weye ummaddan ma garanaysaa hoggaanka u haya waa aad baa looga naxayaa aad bay noo dhibaysaa booskaa uu naga tegey yacni inaan ma garanaysaa ilaahay uu mid kaloo ma garanaysaa booskaa noo bixiya ilaahay inuu ma garanaysaa noogu bid aanu helno insha allahu waxaan salaamayaa madasha sibiti oo noo fududaysay inaanu tacsidaa ka qayb qaadanno de waa tacsi oo dee hadal badan looga baahna marka waa salaamayaa
kaasi waxa uu ahaa saldhool oo madasha ku jooga magaca haybe aad iyo aad ayaa umaasan tahay qofka inoogu xigi doona imaanka u furanna waxa weeye idris bismi illaahi araxmaani araxiim inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo magacayga la idhaahdo maxamed cali aadan kuna nool waddanka maraykanka waxaan tacsiir tilaani iyo naxdin bale u diraya qoyskii qaraabadii eheladii asxaabtii ummadda reer khaatumo gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed asxaabtii intii taqiinay ee u jiggaranaysay iyo intii magac ahaan u taqiinay intaba garaad abshir saalax oo ka mid ahaa isimada faca weyn ee soomaaliyeed ilaahay waxaan uga baryayaa dadkii iyo qoyskii uu ka baxay wax ka khayr badan beddel ka khayr badan ilaahay inuu ugu bedelo isaguna bil barakaysan tobankii ugu dambeysay ayuu dhintay ilaahay waxaan ugu rajaynayaa min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin inuu ilaahay la soo saaro su-aalaha qabriga inuu ilaahay u fududeeyo qiyaamahana shafeecada nebi maxamed kuwa ilaahay uu u garan doono oo la soo saari doono inuu ilaahay ka dhigo annaguna tacsiyadaa tiiraanyada leh ee aanu dirayna dabadeed samir iyo iimaan inuu ilaahay naga siiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madasha lixdan madaxdeeda sare asad nasuudi iyo sidoo kale ninka noo daadahinaya hadda intiinaba waxaan idin leeyahay fursadda qaaliga ah ee aad noo ogolaateen inaan ugu tacsiyeyno garaadkeenii dhintay aad baad ugu mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa waa idris haddana maigu waxa uu furan yahay darwiish salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madasha lixdan waan salaamayaa maamul iyo mimbarba inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyalo u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum abshir saalax oo ahaa isin soomaaliyeed isin reer khaatumo isin kii qoyska barkad guud ahaan iyo gaar ahaan tacsi baan u diraya anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan warbaahinta madasha sigisti salaamayana maamulka iyo mimbarkaba waxaan leeyahay wuxuu dhintay bil khayr badan wuxuu dhintay bil albaabada jannadu furan yihiin kuwa naartuna xidhan yihiin tobankii dambe naarta layska xoreynayay buu dhintay allaha raxmaanka waxaan u weydiinayaa inuu sidaa naarta ay u xidhan tahay uu uga xidho sida ay jannadu u furan tahayna oo albaabada uga furo udkhuluuhaa bisalaam ilaahay ku geliyo jannada waan ilaahay u weydiinayaa soomaaliyana sameeriya yemaan baan ilaahay u weydiinayaa gaar ahaan qoys ahaan iyo gaar ahaan madasha sigisti oo uu ahaa isin soomaaliyeed oo isimada soomaaliyeed madasha sigisti u wada yihiin isimo uu yahay taariikh badan la xiray aliyihii guud ee soomaaliyeed nin taariikhdiisa aan dee munaasabadan loo koobi karin aynu mar gaara ka sheekey doono waan salaamaya madasha soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa darwiish aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Een, haddana waxaan siinayaa maag u furan yahay haajira bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa nadiiro xasan waxaan halkan maanta taxsi uga diraynaa eh, garaad abshir saalax oo ku geeriyooday waddanka yurub magaalada sweden ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya baanu leenahay ugu horreyntii kitaabkiisana midigta allaha uga dhiibo Een, waxaan halkan tacsida ugu- uga diraynaa carruurtiisii xaasaskiisii eheliyadiisii khaaska ahayd dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaanu kaloo taxsi halkan uga diraynaa een, dadka reer khaatima state of soomaaliya oo runtii ay saameyn ballaadan ku leedahay geerida garaadku ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo taxsi tiiraanyale baanu la wada qaybsanaynaa ummadda soomaaliyeed Een, isimadii dhaqanka soomaaliyeed ee uu membarka ka ahaa iyagana aad iyo aad baanu ugaga taxsiinaynaynaa geeridaa naxdinta leh ee soo korodhay cawil khayr qabana ilaahay baanu u weydiinaynaa meeshiisa inuu qof wanaagsan ugu soo buuxiyo oo sidii afshir saarax sharaf leh ilaahay naxariista janno isnaha ka waraabiya baanu leenahay maamulka dhixdanka iyo waan uga mahad celinayaa madashaba Een, jaaniskin wanaagsan ee aadna siiseen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah, taasi waxay ahayd haajira haddana waxaan maag u furan yahay jenaraal gardaro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك آه، إنا لله وإنا إليه راجعون آه، مقعي هو عبد القادر حسن ديل وكو مقع دير سي جبية آه، تيتلكي هو أفايين كنورد أمريكا برهيرة لي halkaan waxaan tacsi murugo iyo tiraanyaal uga dirhayaa dhammaan dadka soomaaliyeed isimada soomaaliyeed dadka ka soo jeeda degaanada waqooyi galbeed qaas ahaan eh, isteedka khaatumo waxaanu uga tacseenaynaa ehelkii qaraabadii ummadda soomaaliyeed isimada eh, beesha daarood tan kablalax tan harti qoyskii iyo qaraabadii uu ka dhintay intii uu isimka iyo saamaynta isimka u ahaayo saamaynta uu ku lahaa Eh, dhammaan eh, baanu tacsida u diraynaa annaguna eh, waanu ka qayb gelaynaa waanu ka qayb qaadanaynaa eh, waan la joognaa eh, ilaahay waxaan ka baryayaa janna firdowsa sida dadku u sheegay bil khayr badan buu dhintay ilaahay eh, wax ka khayr badan meel ka khayr badan meesha uu ka tegay inuu geeyo annagana gadaashi inaan ilaahayna fidnayn eh, aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan dheel oo ku magac dheer jenaraal gardaro bardagool buu u furan yahay maagu haddana inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlay magacayga oo ah bila cabdinuur cabdille kuna magac dheer eh, berdegool halkan waxaan ugu dirayaa tacsi garaadka in ilaahay jannatulfirdowso geeyo waxaan u tacsiyanayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan qoyskii iyo familigii uu ka dhintay iyo soomaali weyn iyo intii uu isinka u ahaa badan buu dhintay in ilaahay dembi dhaaf u dhigo anigoo ku hadlaya magacayga magaca xaaskayga iyo carruurtayda waxaan u dirayaa in ilaahay jannatulfirdowso garaadka ka waraabiyey inta muslin oo dhammaan ah waxaan aad ugu mahad celinayaa madasha ee fursaddan qaaligana siisay in ayna dhegaystaan familigiisa garaadka in aan tacsida iyo tiiraanyada aan la qaybsanayno insha allah bil rabadaan weeye een, idinkana u duceeya annagana waa u duceynaynaa een, waana mahadsan waa hagaag kaasi waxa uu ahaa bila cabdinuur Een, bila cabdinuur cabdile haddana waxaan maaga uu furan yahay in cabdalla
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaca waxaa laydhahdaa cabdi yuusuf waxaan joogaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maraykanka waxaana halkan tacsi uga dirayaa garaadaadka saalax oo shalay ku geeriyooday dalka sweden inaaweyna raasicin marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa eh, ehelkiisii qaraabadiisii iyo asxaabtiisii Ah, marka labaadna waxaan u tacsi u dirayaa uma- u- maamulka khaasmo iyo shacabka reer khaasmo meel kasta ay joogaan marka saddexaadna waxaan tacsi u dirayaa dhammaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo garaad u ahaa waxaan leeyahay ilaahay sabir iyo imaan haynaga siiyo isagana jannadii ha geeyo oo naxariistiisa ha u furo su-aashana ha u fududeeyo insha allah waanad mahadsantihin salaamu calaykum kaasi waxa waa cabdalle haddana maag wuxuu u furan yahay diini asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmed sheekh ku nool dalka maraykanka khaasatan magaalada colombus waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedka kaa- ga- khaasatan bulshooyinka reer kaatumo geeridii ku timid garaad abshir waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer kaatumo iyo qaraabadii iyo reerkii iyo ehelka uu ka tegey annagana waxaan leenahay ilaahay dabadiisana waan fidneeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa diini haddana maag wuxuu u furan yahay qundus qundus ama faarax asalaamu calaykum anigoo ah magacaygu axmed jaamac gabyaaye faaraxna ku magac dheer waxaan tacsi gebi ahaan u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay garaad faar iyo abshir runtii garaadkaasi oo ah ka soo jeedo saldanad aada u fac weyn waxaan eebba uga baryaynaa dhammaan intii reer somaliland ee odayga suldi- suldan- garaadkaasi ka dhintay inuu samir iyo iimaan ka siiyo khaasatan qoyska uu ka soo jeedo runtii waxaa lagu dheedaa oo reer somaliland maanta ku xusayaan nabadeyntii xilligii waktigii kala guurka soomaaliya oo qayb weyn uu ka qaatay ilaahay waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba uga baryaynaa inuu naxariistiisa iyo ridaha jannada ka qayb geliyo annagoo ku hadlayna tiiraanyada iyo dhibaatka maanta dhacday mashaqada waa laga baxaa qofku waa tegayaa laakiin waxaa lagu xusiyo gacal idibadii iyo iyo nabadayntii iyo waxtarkii iyo kaasi waxa uu ahaa faarax xayle maag waa ku furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mudan iyo marwayaal waa idin salaamnay madasha sigisti waxaan halkan uga tacsiyeynayaa anuu marka hore ku bilaabaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun in naxariistii iyo jannadii firdowse rabbi ka waraabiyo marxuumka dhintay garaad abshir faalax oo shalay ku dhintay waddanka sweden Ah, tacsida aan maanta halkan uga dirayno madasha sigisti ayaan ka mid noqonayaa aan jaanis ka helay Een, waxaan samir iyo iimaan allah inuu ka sii oga baryayaa eheladii iyo awlaaddii iyo qaraabadii iyo gaar ahaan iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer khaatumo ayaan ilaahay uga baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo Een, waxaan intaa ku darsanayaa een, allah ha u naxariisto marxuumka garaadka dhowr majlis baan la qaatay Een, garaadka wuxuu ahaa salaad gud ah, cibaado badan aamusnaan iyo astur badan Een, horeyna dalkii soomaaliya jagooyin badan oo madax sare ah uga soo qabtay Een, laguna yaqaanay xukun caadil ah intii dambena garaadka uu noqday xukun badan oo caadil ah uu ka shaqeeyey Een, salaad badan dadkii ilaahay ammaanay u eg rabadaan tobankii ugu dambeeyey maalin jimco ah go'ay Een, a- een, ilaahna kutubtiisa ku xusay axadkaas inuu yahay dadkiisa suuban calaamadaha leh ilaahay ha u qaado janno berdowse allah ka waraabiyo intii ehel iyo intii soomaaliya iyo intii reer khaatumale samir iyo iimaan allah ha ka siiyo aad iyo aad baad madasha umahadsan tihiin madasha sigisti madaxdeeda iyo maamulkii dadweynaheedaba waan salaamayaa dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa xayle haddana maag waxa uu u furan yahay aar galbeed buu u furan yahay maag inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun Een, anigoo ku hadlaya magacayga mahdi daahir cumar degan magaalada columbus ohio cariga maraykanka Een, waxaan ka xumahay waxa way geerida naxdinta le ee ku dhacday garaadka garaad abshir allaha u naxariisto kullu nafsi daa'iqat lmowt Ee, waxaan ka tacsiyadeynaya eheladii qaraabadii dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer somaliland yacni isim xagga dhaqanka aad ma garanaysaa dadkii nabadgelyada ka shaqeeyey ahaa Een, weliba kuwooga ugu daada weyn la ku jiray aad iyo aad baanu uga xunnahay allaha u naxariisto ilaahay waxa weeye aad baanu uga tiraayoonayna ilaahay jannatulfirdowsaha ka waraabiyo maalmo khayr leh buu bahay aad iyo aad baanan idin salaamaya waxa weye sida fiican aad igu sharafteen asalaamu calaykum kaasi waxa uu ahaa reer galbeed jamaal mike waa ku furan yahay السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan uga tacsiirayaa garaad abshi saalax allah u naxariisto wuxuu dhintay wakti khayr badan tobankii beri ee ugu dambeeyey ee khayrka badnaa Een, waxaan uga tacsiyeynayaa geeridaad ku timi abshi saalax dhammaan ummadda soomaaliyeed Een, gaar ahaan ummadda reer khaatumo qoyskii uu ka tegey reer abshi saalax iyo qaraabadooda inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto Een, waxaan halkan uga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay een, een, noogu soo dhaweeyeen nolosha nolosha sigista ay noogu soo dhaweysay golaha waan u mahadnaqaynaa asadlaa suudi iyo een, wiilka noo xidhiidhinayaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Ah, kaasi waxa uu ahaa jamaal haddana mike waxa uu horyaalaa daadheeye inaa lilaah wa inaa ilaa raajicuun waxaan aad iyo aad uga tiiraansanahay una tacsiyeynaynaa garaad abshir oo ahaa garaad qaaliya ahaa garaad ummadda soomaaliyeed jeyga ay ku kala nooshahay Een, gaar ahaanna ahaa garaad somalilan ka qayb qaatay nabadgelyada mandaqadaas hadday tahay dhismihii somalilan hadday tahay odayeynta garaad guud hadday tahay waxaanu aad iyo aad uga tacsiyeynaynaa dhammaan eheladii uu dhalay iyo ka soo jeeday iyo dhammaan qaranka somalilanba aad baanu uga tacsiyeynaynaa arrintaas inaa lilaah wa inaa ilaa raajicuun ilaahay waxaan uga baryaynaa maalin khayrlabu dhintay oo bishii rabadaan tobankii u dambeeyey in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo jannat firdowsa aad iyo aad baan idin salaamaya cagaag waad mahadsanta walaal kaasi waxa uu ahaa daadheeye haddana waxaa mike uu horyaalaa saamiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamaya nolosha sigistiga waa aad baan idin salaamaya magacayga waa amaal cismaan waxaan joogaa dalka maraykanka halkan tacsi waxaan uga barayaa garaadkeyga garaad abshir saalax maxamed gurigooda waddanka suudan samiri imanaan waxaa kasii helday qaraabada ka geeriyooday hablihii inamadii insha allah ilaahay samiri imanaan lahaa kasiiyaan leeyahay jannada goor wanaagsan ayuu dhintay friday ay ahayd tobankii dambe leeto khadarku joogay alla jannadii ha geeyaan leeyahay garaadkeyga aad iyo aad baan uga xumay runtii samriya imaan allaha naga wada sii intii ahalaya qaraabo iyo soomaaliya weyn oo dhan garaad isnin u ahaa soomaaliyeed runtii allaha u naxariisto jannadiina allaha geeyaan leeyahay walaalan ku socday asalaamu calaykum Eh, taasi waxay ahayd saamiya mike waxa uu horyaalaa deeqsi inalaahi wainaahi raajicuun aad iyo aad baan magacayga oo cabdiraxmaan maxamed qambiley dhaho gaar ahaan waxaan salaamayaa qaraabadii ehelkii uu ka geeriyooday garaad abshir saalax waxaan leeyahay kulli daa'imatulmowt dadku waa wada socdaan waa la kala horeeyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah, kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan oo ku magac dheer deeqsi haddana waxa uu mike horyaalaa barni dahab ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانتنا إنا إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi halkan ugu dirayaa dhammaan qaraabadii iyo hilid uu ka tegay marxuum allah u naxariistay abshir saalax ilaahay jannadii firdowsaagay kullina sadaaqato weeye qof kasta moodkooda dhimanaysaa magaceygana waan ilaaw soor iga raalaada waa faadimo biloguuraa la yihahdaa marka dhammaan anoo ku hadlaya codka reer biloguura meel kasta ay ka joogaan waxaan tacsi u diraynaa caruurtiisii walaalihiis iyo dhammaan ehelidiisii garaad abshir asagana jannadii firdowsaa la geeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ah, taasi waxay ahayd faadumada boqod haddana waxaa mike uu horyaalaa qamaam assalaamu calaykum qolka sigistiga waa salaamayaa iyo maamulka magacayga rasmiga waxaa la dhahaa gambool anoo ku hadlayo afka jaaliyadda puntland waxaan u tacsiyeynayaa inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun garaadkeeda guud ilaahay qabriga ha u qaboojiyo ilaahay samar imaan ha ka siiyo qaraabadiisa ehelkiisa dhammaan kulligiina waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa qamaam haddana mike waxa uu horyaalaa food cadde asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad in laa ilaahi wa in laa ilaahi rajicuun aniga magacaygu waa cismaan axmed oo muuse waxaana ku hadlayaa abka muqtadanada heerkeena diid ee sacawe waxaan halkaan tacsi u diraynaa allaha u naxariistay garaad abshir saalax oo ahaa isimkii guud ee imsimada ka mid ahaa soomaaliya hadda tacsidaas unbaan hadda meesha usoo galnay wax kaloo lagama furna waxaan leenahay ilaahay qabrigiisa ha u qaboojiyo qabrigiisa allah u nuuriyo allah u waasiciyo jannada firdowsana allah geeyo inteena madasha ku jirta oo muslimka iyo inteena meel kasta joogta saarana waalidkood intii dhimatana allah u naxariista iyagana annagana annagaashana allah noo naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa waa cismaan oo ku magac dheer foodcadde mike waxa uu hor yaalaa kanadiid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaanu halkan tacsi uga diranaa iyadoo magacaygu yahay maxamed saarax waxaan halkan tacsi uga dirayaa garaad abshir saalax waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryanaa in qabriga ilaahay u nuuriyo qabriga u waasiciyo qaraabadiisii iyo eheladiisii iyo carruurtiisii iyo walaaladiina waxaanu tacsi uga diranaa in ilaahay samri iman dhammaantana naga wada siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba dhegeystayaal halkani waa madasha lixdanka annagoo aada uga tiraysan tacsida galaad abshir saalax ku timid ayaanu waxaanu mar labaad u tacsiyadeynanaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo dhammaanba jaaliyadaha kala duwan ee maamulka khaatum ee ku dhaqan dunida daafaheeda